نورنا لم يغب بي في ليالي الكرب نورنا لم يغب بي في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad maanta maqli doontaanna waxaa ka mid ah taariikhda mucallimka madarasada umulquraa oo ku taala degmada salagle ee gobolka jubbada dhexe waxaad sidoo kale inta uu barnaamij ku socdo dhegaysan doontaan taxanahaynii wabilwaalideyni ixsaana waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
في دروب الموكب نورنا دستورنا ونظام الوجب نورنا دستورنا ونظام الوجب وسواه لم نجد أولا من مذهب
waa hagaagga mar kale carruuray waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa xalqada lix iyo afartanaad ee taxanaha wabilwaalideyni ixsaan ah waxaana halkan toddobaad weliba ka soo jeediya ashaykh cabdulilaah abu khaalid
أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرنت اللبية اللباتانات يدنا مارت خلاصة اللبية اللباتانات أما فائدة اللبية اللباتانات حوي لا تجب طاعة الأم في إقامة ابنها المتزوج معها إذا رفضت زوجته ذلك هل كان وحولي هي آه واجب معها إن هو يضل لغو أضيعه إن ويل كده حاس كلي أمر هير كلي ولد كان هذا إياه hadday naagtu marka uu qabo xaaskiisu ay diidotaan hooyada hayla dejin hooyada markaa lagu ilaa wa ilaa hayla joogto oo hayla degto aniga ma odhan karto walaysa hada min alcuquuq hadduu yidhahdo may hooyo gabadhu meeshan raalli kama aha adiga inaad gurigooda degtaan ee isla noolaataan goonaan ku dejinayaa habartana hooyadana dhib ugu jirin wax dhiba meeshaa ku jira maaha laakiin waxaa isagaa laga raba inuu ku dadaalo fii irdaai ummihi in- bilqawli alxasan hooyo maarata qoftan meelkan iska degto waxaa dhibaysa in maarata guriga oo matay la jirto maarata guriga u diidaysa inay kula degto hooyada la degto hooyadu qancinayaa waajibna maaha inuu la dejiyo markaas marka hooyadana markuu ka guuro meel kale uu ka dego wuxuu badinayaa booqashadeedu badinaya markastuu imanayaa waxa ay arrinteedu u kuurgelaya markasta waxay u baahan tahay hadiyad buu u keenayaa saas uu raaligelinaya laakiin ilaa ilaa maaratay adiga reerkaagu ila dega ee, waajib maaha فالسكن وحولي حق من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها اتفاقا هرت محل يا سكنك أو ديجانك وحق إنك الجرسة إسكال يضحي وحقوق أي كقول إذا قبل الجرسة مسوح إن السكن ديجي محل هذا مسكن ش- شرعي ماشي إذا ما تكون عيسو إمارة أي إمارة اختلاط أي إمارة كلا جوجان أي جوري ديان إسكفرانو أي دين تدكو إلى عشان كده مركز إسك حجابانيسو يعني قسم معها مركز إذا وحوي حق إلى إن تهضم ميلني وديجي محل بيت شرعي iyadaa iskale marka xaqa iyada xaqa isaga ah sida culimadu dhan isku raacsan yihiin faidaa qabalat izawjatu asakana maca ahli ahli zawj falaa xaraja dah hadda laakiin iyadu doorato xaqeedii ka tanaasusho gabadha la guursaday xaqeedii ay ka- ay ka tanaasusho oo hooyadii iskala degto waa wax iska bannaan laakiin hadday tidhahdo maya iyada keedaa la raacayaa oo goonaa la dejinayaa oo maaragtay halkaa hooyadana sida kale ayaa loo raaligelinaya arrinta saddex iyo labaatanaad ama qodobka saddex iyo labaatanaad ama waxaa tirahdaa faa'iidada saddex iyo labaatanaad يجوز للوالد إذا كان محتاجا الأخذ من مال ولده قدر حاجته بشرط عدم الإضرار حليه وحا والدك أبنان هدو باهن يهي inuu xoolaha wiilkiisa wuxuu doona ka qaato intuu uga baahan yahay ka qaato laakiin maxaa shardiya dee xoolihii oo dhan inuusan qaadinoo dhib u keenin wiilka noloshiisii ayaa meesha ku jirta waxaa leeyahay طعام لعونه أما أكل لعونه وحوي أطيب ما أكل الوالد من مال ولده وحوف عن والدك وحكعونه وحولها ويلك استحكمده لأن ولده من كسبه ويلك بي سقى سوق قارسي ماشي إنه شقى يستوى إنه نين أول ضنو إنه حولي يشو سقى بسببها مركا وحو كقاته حولها ويلك أبها وبنان تهي مرها دان ديب وين وقام إنه دي حولي ودان إنه كقاته ماشي إذا كما جرتو والأب والأم في هذا سواء هو يدوى لمد بوليه إن كستوى ضنو إليهين arrintaas aabbahay gaar u tahay wa qiila ina haada khaasan liab duuna alum laakiin waxaa loo badan yahay ama saxa hooyaduna hadday baahi u haysato ilmaheeda inay ka qaadan karto waxay uga baahato facan jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rajulan qaal yaa rasuula allah ina lii maalan wa waladan wa ina abii yuriidu an yajtaaxa maali faqaala rasulu lah sal slam anta wa maaluka liabiik nin baa wuxuu imanayaa nebiga sal ly slam siduu inoo warinayo jaabir ibn cabdillaahi wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay aniga xoolaan leeyahay caruurna waan leeyahay aabbahayna wuxuu doonayaa an yajtaaxa maali xoolahay oo dhan inuu qaato dhammaantood marka iyadaa nebigu ma odhan wax yar ha ka qaatay wuxuu yidhi faqaal sal ll slam anta wa maaluka liabiika xoolahaaga iyo naftaadaba aabbaha baa iska leh anta wa maaluka liabiika adiga iyo maalkaagaba aabbaha baa leh taas waxay kutusaa in uu ka qaadan karo intuu doono laakiin culimada saa soo sheegen waxay leeyihin haddii dhib u keenayso oo dee nolosha wiilku khatar gelayso ama ciyaalkiisii ama xoolihii o dhan inu ka qaato ma bannaanay leeyihin fa fii xadiidin aakhar xadiis kalaa jira isagoo odhanaya ina awlaadakum min adyabi kasbikum fakuluu min kasbi awlaadikum awlaadiin waxaa weeye waxa ugu xalaalsan ee ugu fiican wax la kasbado waxaad ka cuntaan markaa kasbi awlaadikum waxay awlaadooda ama ilmihiinu waxa ay kasbadeen xoolahoodii wax ka cuna oo cuna liannu waxa ugu fiican la cunaba kuwaasaba ka midaba oo waxaad waleedoo kale lamid tahayba xadiiskii hore ayadaysa ee ahaa anta waa maalka liabiika ayay isku meel xadiiskan isku biya shubanayaan arrinta afar iyo labaatanaad waxaa weeye yajuusu lilwaalid yajuusu lilwaladi mudaalabatu lwaalidi binnafaqati alwaajibati caleyh arrintan hadda waa arrin ka yar baxsan baad moodaa siyaaqan ku soconaynay oo ah awal xuquuq waalidiin baan ka hadlaynay hadda xaq weladku leeyahay ama ilmuhu leeyahay buu ka hadlaya wuxuu leeyahay yajuusu lilwalad waxaa u bannaan ilmaha la dhalay inuu ka dalbado aabbihii ama waalidkii dhalay binafaqati inuu quudiyo annafaqati alwaajibata caleyh aabbow xaq baan kugu leeyahay quudi wuu odhan karaa matala wuu yar yahay ama waa wen yahay laakiin wax ma haysto ama waaba qof aan shaqaysan karin oo xanuunno ay u diidayo shaqada qaba wuu ka dalban karaa aabihii aabbow aniga weli nafaqadaydi kaama dhicine xaq baan kugu leeyahay wuu odhan karaa taas waa xaq u gaara dadkii la dhalay waxay soo inaga soo dhex gashay arrintii ahayd birul waalidiin way inaga soo dhex gashay faa'iidada shan iyo labaatanaad waxaa halkan uu ka leeyahay waxaa weeyaan tajibu annafaqatu cala alabaweyni almuxtaajayni labada waalid ee baahan muxtaajiinta ah waxaa waajiba in la nafaqeeyo oo iyagoo baahan in adigu iska cuntid iska cabtid iska noolaatid iyaguna ay baahdaan maaha xaq bay kugu leeyihiin waajib bay ku tahay inaad mar hadday baahan yihiin ay wax siiso waqad xakaa ibnulmundir sheekhaas ibnu mundir wuxuu leeyahay ijmaacu ahli اlcilmi calaa ana nafaqata alwaalidayni alfaqiirayni liladayni laa kasba lahumaa walaa maal waajibatun fii maali lwalad wuxuu leeyahay sheekhaasu ijmac buu soo guurinaya u leeyahay ijmaaca culimmadu wuxuu le wuxuu ku guntan yahay labada waalid nafaqadooda labada faqiirka weliba aan xoola haysan oo aan wax kasaba haysan wax maalana haysan waajib inay ku tahay fii maali lwalad xoolaha waladka ama ilmaha la dhalay ayaa laga quudinaya labada waalid baahidooda laga daboolaya فإن كان الوالد غنيا أو له عمل يكتسب منه ما يكفيه فلا يجب على الوالد أن ينفق عليه أبي حولو بس كهستا وأن غنية meeluu shaqo uu ka kasbado oo maalka kasoo maaratay biilkiisa maaratay kasoo shaqaystuu leeyahay markaas kale waajibnimadii way ka dhacaysa ilmihii la dhalay waajibnimadii way ka dhacaysa laakiin wuxuu isaga garto isagoo tadyiiban lilkhaatir aabihiisu isaga maarata raali geliyo ugu duceeyo iska bannaantay laakiin waajib nafaqado markaa ku noqon mayso arrinta lix iyo labaatanaad ama khulaasada lix iyo labaatanaad ama aan idhaahno faa'iidada lix iyo labaatanaad ee walaalka uu risaalada qoray inoo soo guuriyey wuxuu leeyahay yajibu cala alibni an yunfiqa calaa waalidihi alfaqiir wa calaa zawjati abiihi aydan aabbahaaba xaas leh waana faqiir isagiiyo xaaskiisaba inaad nafaqayso ayaa waajib kugu noqonaysa yajibu cala alibni wiilka waxaa la ibni hadda wuxuu soo qaadaya waa wiilkii laakiin gabdhaha waxaa laga inta badan inay iyagu reer kale iska galaan oo meeshaba ka baxaan mas-uuliyad saarnayn yajibu cala alibni wiilkii dhale waxaa waajib ku noqonaya inuu nafaqeeyo oo quudiyo waalidihi alfaqiir aabbihiisii faqiirka ahaa وعلى زوجة أبيه أيضا حتى حاسك أبيه قبي واجب كتاي إنه ماركت اللي أبيه وأديك يسا ماركت واجب كتاي قال الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية حليه رحمه الله على الولد الموصر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته ويلك اللضن موصرك أي غنيك وحواجب كا إنه أبيه نفقيه iyo weliba xaaska aabihii iyo walaalihii isaga la dhashay aabihii u dhalay wuxoo dhan waajib bay ku noqonaya buu leeyahay calaa ikhwatihi asiqaar ilmihii yaraa oo aabuhu dhalay waalidku uu dhalay wain lam yafcal daalika hadduusan saas samayn wiilkii xoolaha lahaa kaana caaqan liabiihi qaadican liraximihi waxa weeye caasi buu aabihii ku noqday mid qaraabadii gooyey qaraaba goysana wuu noqonayaa mustaxiqan licuquubati illaah wuxuu mudan yahay ilaahay inuu ciqaabo fi dunya walaakhira labadaba ayuu ibnu taymiya leeyahay arrinta toddobiyo labaatanaad ama khulaasada toddobiyo labaatanaad ama aan idhaahno faa'iidada labaatan iyo toddobaad yalzimu arajula icfaafu abiihi alfaqiira ida اxtaaja linikaaxi walaysa cindahu maal liana dalika mima yadcuu mima tadcuu xaajatuhu ilayh wayastadaru bifaqdihi kannafaqati halkan wuxuu leeyahay qofka waxaa ku waajiba ama ninka ragga waxaa ku waajiba aabbihiisii aan xaaska lahayn inuu u guuriyo icfaafu abiihi alfaqiir ida اxtaaja linikaax aabbihii hadduu faqiir yahay guurna u baahan yahay wiilka la dhala aabihiin u guuriyaa la rabaa aabihi xoolamale guurna waa rabaa liana dalika wuxuu leeyahy mima tadcuu xaajatuhu ileyh waa arrin uu adigu u baahan yahay oo dantu keenaysa weeye odayguna waa ku dhibtoonaya had guur la-aantaas iyo dux adeega ma helaya ciduu la noolaado ma helaya wax iska noqonaya odaygu nin weynoo iska iskaabulu noqonaya arrintaasu nafaqadiisa waajib ugu tahay waajib ugu noqonaysaa buu leeyahy inuu u guuriyaan sidoo kale hada wasala allahu ala nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف قد أضلتنا به راية النصر الأبي قد أضلتنا به راية النصر
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada caruurta ayaan isla maraynaa wuxuuna idinkaga imaanayaa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan markana waa waraysi aynu la yeelanay mucallimka madarasada umulqura oo ku taalla degmada salag leh waraysigan ayaan mucallimka wax kaga weydiinay taariikhdiisa oo kooban oo ay ka mid tahay madarasadii uu qur-aanka kariimka ku soo bartay iyo mucallimkii qur-aanka u soo dhigay sidoo kale waxaa waraysiga mucallimka wehliye waraysiyo kale oo gaagaaban kuwaasoo aan la yeelanay mid ka mid ah waalidiinta ay carruurtoodu dhigtaan madarasada iyo mid ka mid ah ardayda wax ka barta madarasada umulqura waraysiyadan oo dhan waxaa inoo qaaday wariyaheyna moxamed sheekh cali kusoo dhow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaaga halkaad kusoo baratay qur-aanka kariimka iyo madarasada aad macalinka ka tahay بسم الله magacii waa macalin xasan ibraahim sheekh cabdiraxmaan meeshaan madrasada waxaan ku soo bartay waa madrasada salala ku taalo haddana meesha waxaan aan ku dhigayo madrasaday dugsigay waa madrasada umulqura waayahay waxaad si kooban inoogu sharaxdaa macalin inta sano aad macalin ka tahay ama ay furan tahay madarasada aad adigu gacanta ku hayso bismi illah madrasada intaan gacantan ku haya waa saddex sano taqriiban saddexdaa sanaan gacantan ku hayaa ardayda ka taqrujeedina waa oo qur-aanka ku dhammaysayna waa sideed arday inta kaleetana haddana way ku daba socdaan haddana waan ka rajaynayna insha allahu biidni illaahi albaari waayahay inta ay furan tahay madarasada minoo sheegi kartaa tirada rasmiga ah ee ardayda ka aflaxday ee qur-aanka ku dhammaysay gacantaada ama sababtaada gacantii inta ku dhammaysay anaa u bilaabay waa sideed arday anaa u bilaabay alf oga bilaabay saddexdaas sanae ku dhammeeyeen haddana inta kalena way ku daba xigtaa ilaahan ka rajaynayna insha allah isluubka tacaamulka wuxuu kaalin ka qaataa in ardayga jeclaado qur-aanka kariimka maxay tahay fahamka aad ka haysato tarbiyada caruurta marka caruurta aad tarbiyaynayso oo aad barayso qur-aanka kariimka muxuu yahay isluubka aad doorbido inaad adeegsato ma inaad garaacdo ma inaad waaniso ma inaad u cagajuglayso maxay tahay tallaabooyinka aad qaado horta ilaahay ii fududeeyey waxaana waa arday xanaan unbay wax ku leeyihiin ul wax kuma laho markay casharka ka nogaan waa in loo dhimriyo madaxa loo salaxo la waaniyo loo sheekeeyo arday markaasu adayna ilaahay qur-aanka u fududeen haddaad garacdana ardayga casharka ma bixi karo hadhowtana caqabadba kale meesha ka soo dhalan laakiin haddaad u sheekayso madax u salaaxda aa duwaaniso ilaahay u barid ilaahay qur-aanku u fududeen haddana waa tarbiyadaasaan ku wadnaa insha allah ilaahan ka rajaynayna mar walba inaan madax u salaxno waa awlaada aniga oo kaleeto tarbiyadoodii akhlaaqdoodii usluubtoodii waa inaan ku dadaalna ilaahayna waa mar walba u baryayna insha allah dadka qaar waxay macallimiinta dugsiyada qaarkood ku dhaliilaan inaysan xoogga saarin waxbarista ubadka oo xitaa aanay si joogtaa usoo xaadirin madarasada xiliyadu ardayda joogaan oo inta badan waxay uga tagaan kabiir ama ardayda kuwooda qur-aanka dhameeyey arrinkaas maxaad ka dhihi lahayd horta ani intaas dugsiga aan hayo saddex sano waayo saddexdaas sano weligay kabiirna kuma dhaafin dad kalena kuma dhaafin sida aroorta aan usoo galo salaada subax markaan kasoo baxno laba iyo tobanka yaan imaanaa laba iyo tobanka markaan imaanaa ilaa iyo kow iyo tobanka iyo afartanka galabnimo yaan ka baxnaa ardayna arday kuma aamini haddii dan ay soo gasheen waan iska fasaxa markii dantay aan soo guto mas-uuliyad aan soo guto ayaan u imaadaa arday arday arday aa ku dhaafto beri waxa meesha ka imaan dhib waalidkiina caqabad kale u imaani adii ardaydana caqabad kale ni imaani hadhowta haddii ilmiha ku dhaafta cunugii ulbu cunuga ku dhufani ilbaa wax ka gaari wax kalea meel ka gaari hadhowta marka caqabad macalinka ku imaan laakiin aan hadda midaas ilaahay wuu iga najiyey anuunbaa ku dadaal insha allahu haddana waan sii dadaali lagama yaabo inaa dib dambe arday ardayan ooga taga laiskuma aamini karaba laakiin haddaa cunuga cunugii oga tagto meesha waxaa ka imaana mas-uuliyad daro waalidkini waxaa dhaliilba meesha oga imaan insha allah waa inaan dadaalna ilaahin ka rajaynayna insha allah biidni illaahi albaari maxay tahay tallaabooyinka aad usoo jeedinayso macallimiinta kula midka ah ee isku howlay inay ubadka soomaaliyeed baraan waxa ugu khayrka badan oo ah kalaamka allah casa wajalla macallimiinta waxaan usoo jeedinayaa ummaddaas mas-uuliyaddeed ay qaadeen mas-uuliyaddaas ay qaadeen waa inay ka soo baxaan mar walbana ilaahay ay baryaan ikhlaasna ay ku dadaalaan ilaahayna ay baryaan tillaabo walba ay qaadayaan ajar ay niyeystaan haddii ilaahay mar walba la isku xiro ilaahay la baryo camalkaadin ilaahay ikhlaasu kaa dhigi mirahaas ah heesana ardaydaas ah heesana ilaahay meel fiicanuu ka soo saari waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ubadkaas aan hayno ilaahay inuu kalaamkiisa u fududeeyo rag mujaahidiin ilaahay uu ka dhigo rag caalim caalimiin ilaahay uu ka dhigo cilmi leh waxaan ilaahay kale ka rajaynaynaa ubadkaas awlaadaas meesha ilaahay awlaadaas meesha laisku keenay waan ilaahay inaan u barino macallimiin haddaan nahay camalkaas aan haynayna ikhlaas ilaahay uu nooga dhigo ilaah waxaan u baryaynaa ilaahan ka baryaynaa awlaadaas aan hayno ilaahay inuu diintaas u fududeeyo mar walbo ilaahan u baryanaa salaad markaan ka baxno ilaahan u baryanaa ilaahay inuu dad saalixiin uu ka dhigo ilaahay uu ka dhigin dad munaafiqiin ah haddana waa awlaadan awlaad aan hayo waa awlaad ilaahay barakeeyey maasha allah kulligoodba midka midka ka sii daran maasha allah boqolki boqol dhaliil aan ku arkay ma laho waa rag ani eeka saaxiib aan waan isku fiicanna ilaahay waxaan ka rajaynaya ilaahay dad inuu ka dhigo dad wanaagsan wixii dhalayna ilaahay inuu u barakeeyo insha allah kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaaga iyo aqoontaad u leedahay macalin xasan bismillaah waa dhowahay magacaygu waa cabdulaahi nuur xuseen waxaana ku noolahay degmada saragle waxaan ka mid ahay waalidiinta ardayda ee u dhigato madarisadan umulquraa oo ka yahay macalin xasan ibraahim macalinka ka yahay macalinku aqoon durugsan baan u leeyahay waa macalin deegaanka u dhashay magaaladan saragle ayuu ku dhashay kuna soo barbaaray ayada ayuu wax ku bartay waxaa qur-aanka uu ku bartay madarasada loo yaqaano daarul qur'aan oo macalin uu ka yahay macalin mursal macalimka caamkaee la yaqaano ayaa macalinkiisa ahaa macalinku asagoo yarbaa madarasada la geeyey halkaa ayaana qur-aanka uu ku dhameeyey kuna xifdiyey tartano fara badan oo ay qabatay degmada ama gobolka ama heer xaraka ah uu ka qayb galay runtii kaalimo fiican buuna ka keenay saas darteed ayaa annagana aan u doorannay inuu macallin noo noqdo dugsigii koowaad ee lagu furana kanuu ahaa macallinka taariikhd hadda uu noo sheegaya kun afar boqol afartan iyo labadii ayaan u qalqaalinay madarisadan anigu waxaan ka mid ahaa waalidiintii een, ugu horreeyey ee qalqaaliyey ama ka mid ahaa madrasada markii la furayey ayaan ka mid ahaa Een, taariikhda marka macalinka aan u leeyahay waa intaas waa macalin wanaagsan waxaa intaas dheer een, macalinku wuxuu imaam ka yahay masjidu nuur isagoo yar oo kabiir ah ama qur-aanka markaa bartay ayaa imaam looga dhigay dad badan oo la mid ah oo qur-aanka yaqaanay oo isku da ahaayeen oonan mas-uuliyadda lagu aaminin baa jiray marka deganaantiisa iyo asluubtiisa iyo aadaabtiisa darteed baa masaajidka imaam looga dhigay kadibna ummaddii markay aragtay macalinka wanaagiisa iyo qur-aanka si u yaqaano ayaan u doorannay in madrasadan loo furo madrasadana taariikh hadda aan soo sheegaa la furay ardayda lixdanka cunug ee baa dhigato marka maasha allah macalinku taariikh hadaa wax iga weydiisay intaasaan ka hayaa waan gartay ma is leedahay macalin xasan ama si guud madarasada inay tahay madaraso tusaale wanaagsan loo soo qaadan karo oo ubadka iyo waxbaristooda ka soo dhalaashay maasha allah waa la dhihi karaa boqolkiiba boqol dadku hadee waa bini aadan oo waxaa weeye ma dhammaystirna laakiin wixii dadaal bini aadan ah macalinka wuu u muujiyaa Een, waxaana is leenahay insha allahu tacaala amay miro wanaagsan ay ka soo bixi doonaan haddii qur-aanka ciyaalka ay ku dhammeeyaan maadaama ay laftoodaba ay yaryar yihiin oo ciyaal aad u yaryar lagu bilaabay haddana maanta ay kuusteen maasha allah qur-aankana heer fiican ay ka marayaan waxaan is leenahay amii macalinkii la doonayey iyo ardadii iyo wixii meesha laga doonayay ay ka soo bixi doonaan baan u rajo weyna insha allahu tacaala
kusoo dhow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaaga iyo madarasada aad wax ka barto waan ku dhowey magacii cabdiweli maxamed aadan madrasada madrasatul umal qura macalinka qur-aanka ku baray maxaa nooga sheegi kartaa dadaalka uu bixiyo wallaahi macalinka si fiican uu daleedaa qur-aankana aad ayuu noo baraa maalinkii si fiican ayuu ciyaalka u tarbeeya
haddii lagu dhaho sheeg hal arrin oo aad ku jeclaatay macalinkaaga maxaa nooga sheegi kartaa macalinka si fiican uu qur-aanka noo masaajida salaad ayuu noo karbiyaa si fiican ayuu no- nagu daleedaa macalinka نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada caruurta ayaan isla maraynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada shan iyo tobnaad ee xubinta siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaana inoo soo jeedinaya wariyaheyna cabdiraxmaan badar
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray kusoo dhowaada xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam darsigii afariy tobnaad waxaan kaga soo hadalnay qaabkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam dib ugugu laabtay magaalada maka iyo socdaalkii al-israa walmicraaj markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam arkay in quraysh ayna usoo jeedin diinta islaamka wuxuu allah doonay in uu diinta islaamka ku daahiriyo qabaa'il kale oo aan quraysh ahayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa bilaabay inuu tago suuqyada waaweyn ay iskugu yimaadaan qabaa'ilka carbeed si ay wax u kala iibsadaan ama dhexdooda ay iskugu faanaan wuxuu halkaas kula hadli jiray qabaa'ilka isagoo naftiisa u bandhigi jiray kana codsan jiray in ay magangeliyaan oo uu diinta islaamka ku dhex faafiyo dhulkooda jawaabaha qabaa'ilkan waa ay kala doonaayeen kuwa ayaa jawaab fiican dhiibay kuwana war xun ayay ku hadli jireen qabiilka sida xun ugu jawaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa reer bani xaniifa oo uu kasoo jeeday gaalkii nebilmada sheegtay ee musalimatulkadaab dadka xajka iyo safarada ganacsi ku imaanaya magaalada maka waxaa ka mid ahaa dadkii degi jiray magaalada yasrib oo ah magaalo ku taalo inta u dhexayso maka iyo shaam waxaa magaaladaas deganaa laba qabiil oo lagu kala magacaabo aws iyo khasraj kuwaas oo walaalo ahaa waxaase ka dhexaysay colaad madhamaata ah oo ay kaga dhinteen dadkoodii madaxda ahaa intooda badan waxaa sidoo kale magaalada la deganaa qabiil yahuud ah oo isku diri jiray aws iyo khasraj sidoo kalena ugu faani jiray inuu soo bixi doono rasuul ayaguna ay rumeyni doonaan kadibna ay la dagaalami doonaan carabta reer aws ayaa go-aansaday in isbiyasa siyaasadeed la sameeyaan quraysh si ay ugala qayb qaataan dagaalkii ay kula jiraan walaalahooda khasraj waxayna maka u direen wafdi ay ka mid yihiin ayaas bin mucaad iyo abulxaysar anas bin raafic markii ay maka yimaadeen waxaa safarkooda ka warhelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaas buu u tagay una bandhigay waxa ka wanaagsan hadafkay u yimaadeen arrinkaas oo ah inay allah rumeeyaan aayado qur-aan ah inu ku dul aqriyay ayaas binu mucaad ayaa ku saamuwey fariinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuuna yidhi wallaahi arrinkan ayaa nooga fiican waxaan u nimid balse waxaa car wejiga ugu shubay anas binu raafic oo ku yidhi naga aamus sidaas ayuunu iskaga aamusay markii la gaaray wakhtiga xajka wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam la kulmay lix nin oo kasoo jeedo reer khasraj wuxuuna u bandhigay diinta islaamka isagoo iskugu sheegay inuu yahay rasuul uu allah soo diray lixdan ninna waxay kala ahaayeen ascad binu zuraara coof binu xaaris raafic binu maalik qudba binu caamir cuqba binu caamir iyo jaabir binu cabdillaah waxayna dhexdooda iskugu sheegeen inuu rasuulkanu yahay kii ay yuhuud ugu faani jireen sidaas daraaddeed ay tahay inay ayagu ugu hormaraan yahuuda dhammaantoodana halkaas ayay ku islaameen markii ay islaameen ayay ku yidhaahdeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan kasoo tagnay tolkeena uu ka dhexeeya dagaalo haddii uu allah sababtaada ku kulmiyana ma jiro qof iyo adiga kaa jecel yihiin dhalinyaradan ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam u ballan qaaday inay la kulmi doonaan sanadka soo socdo sidaas aynu ku bilowday inuu islaamku gaaro carabtii degi jirtay magaalada ithrib tani waxay ku tusaysaa in markasta ay diinta islaamka faafini jireen adduunkan ku gaartay dadaalka dhalinyarada muslimiinta ah in yathrib oo idil ay ku faafto diinta islaamka waxaa sabab u noqoni doonto lixdan wiil ee dhallinyarada ahaa sidaas daraaddeed dhallinyarada muslimiinta ee maanta nool waxaa la gudboon in ay dareemaan mas-uuliyadday culayska saaran waana in aysan ku qancin wax liita oo adduunya ah waana in ay xidh iska saaraan sidii ay diinta islaamka ku faafin lahaayeen islamarkaana ay ku difaaci lahaayeen ummadda oo idil waxay ummad ku tahay dhalinyaradooda haddii dhallinyaradooda ay dadaalaan islamarkaana dareemaan waajibka laga doonayo waxay ummaddaas noqonaysaa mid ka tilmaaman ummadaha kale intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa carruurey darsigii shan iyo tobanaad ee sirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo kunto dambiyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق